أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaka idiin hayso dagaal culus ayaa saaka ka qarxay magaalada baydhabo iyadoona faahfaahino dheeraada laga helayo dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay howlgalla lala beegsaday askarta kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool shil gaari oo sabay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gudaha dalka masar maktabka dacwada wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa madarase cusub ka hirgeliyey degmada ceelbuur ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusiyay arday dhamaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilasaamiga hiiraan waa subaxnimo khamiisa taarikhdu ay ku beegan tahay ko iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan sid hijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaal culus ayaa saaki ka qarxay magaalada baydhabo iyadoona faahfaahina dheeraada laga helayo dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay dagaal aada culus ayaa mar kale subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay magaalada baydhabo halkaas oo ay bilihii lasoo dhaafay iska hor fadhiyeen maleeshiya oo taageersan xasigar guurta iyo kuwa maamulkii lafta galeen dagaalka oo laisku adeegsa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay gudaha iyo duuleedka magaalada dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay subaxnimadii hore magaalada ku waabariisatay dhawaaqa hubka culus iyo kuwa darandooriga u dhaca oo mar keliya ka bilowday afarta jiha ee magaalada saraakiil u hadashay maamulkii lafta gareen ayaa sheegay inay ciidankooda weerar ku qaadeen maleeshiyada hoostaga xasangar guurta oo iyagu magaalada gacanta ku hayay sarkaal lagu magacaabo ogaas xasan oo afhayeen u ah maamulka lafta gareen ayaa sheegay inay iyagu weerar ku qaadeen maleeshiyada xasangar guurta iyo kuwa aadamadooba shacbiga reer koonfur galbeed gaar ahaana reer baydhabo ciidamadeenna sharafta leh ee daraawiishta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay saaka weerar ku ekeeyeen magaalada baydhabo oo waayihii dambaba ay dhibaato ku hayeen ciidamada afalaar iyo sarballaar oo ay adeegsanayeen aadan madoob iyo xasan sheekh maxamuud shacbigeenna sharafta leh waxaan leenahay ku sugnaada guryihiinna ilaa oberethonka ciidamadu ay wadaan uu ka dhammaanaya haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu idmo ciidamada koonfur galbeed soomaaliyana waxaan leenahay walaalayaal si fiican ula dhaqmo markaad gudaha magaalada gashaan oo islaaxisaan cid walboo isu soo dhiibtana gacan u fidiya ciidamada kala duwan ee firxadka oo cararaaya magaalada jiha kasta oga baxayn waxaan leenahay isu soo dhiiba oo imaada gooba cayimin baa laydiin samayn doonaa shacbigeennow ku sugnaada guryihiina dhaqdhaqaaqina ciyaalka ha la celiyo guryaha jooga ilaa ciidamada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba ay ka islaaxiyaan magaalada kadibna laydin fasaxoyn barnaamka usoo baxdaan goobjoogayaal ku sugan baydhaba ayaa sheegay inay arkayeen ciidamo aada u hubaysan oo gudaha usoo galay magaalada islamarkaana maleeshiyadii xasangar guurta ay kasoo firxadeen dhowr xero oo ay ku lahaayeen duleedka magaalada xaafadaha qaar ee magaalada waxaa laga maqlayaa rasaas xoogan welina ma cadda cidda sida rasmiga ah magaalada gacanta ugu jirta qabsashada baydhaba ee lafta gareen ayaa dhabarjab xoogan ku ah damac iyo xasangar guurta ee ahaa inuu dib ugu soo laabto xukunka kooxda riddada soomaaliya kadib markii uu awood ku muquuniyo maamul goboleedyada siyaasad ahaan kasoo horjeeda shil gaari oo ka dhacay dalka masar ayaa sababay khasaara nafeed faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur calusam abushiiba ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhintay halkaas siddeed iyo labaatan kale ay dhaawacmeen kadib markii bas rakaab sidey uu shil ku galay gobolka koonfurta siinaai ee dalka masar sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha waddankaasi shilkan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka dalxiiska ee dahab iyo naweyba oo ku yaala xeebta bari ee jasiiradda sinaai kana tirsan goobaha caanka ku ah dalxiiska xeebaha badda cas afhayeenka wasaaradda caafimaadka masar xasan cabdulkhafaar ayaa sheegay in goobta shilka loo diray labaatan gaari oo ambalaas si dadka dhaawacmay looga daadgureeyo loona geeyo xarumaha caafimaadka shilkan waddooyinka ah ayaa dhibaato soo noqnoqotay ku noqday dalka masar sida ay sheegtay hay-adda rasmiga ah ee tirakoobka masar ku dhowaad lix kun oo qof ayaa ku dhintay shilalka waddooyinka sannadkii hore bishii hore ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka ku dhowaad soddon kale ay dhaawacmeen kadib shil waddo oo ka dhacay gobolka ismaaciiliya ee waqooyi bari ee masar jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiba maktabka dacwada wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa madarase cusub ka hirgeliyey degmada ceelbuur ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed madrasadan oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ka hirgeliyey magaalada ceelbuur ayaa ah mid lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta diinta islaamka madrasadan oo lagu magacaabo almuhaajiruun walansaar ah ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada qur-aanka kariimka iyo tarbiyada jiilka soo koraya iyadoo caruurta bulshada degmada ceelbuur loo abuuray fursad ay ku helaan waxbarasho diini ah munaasabadda lagu daafurayay madrasada waxaa kasoo qaybgalay waxgarad nabadoono waalidiin macalimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelbuura ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha murursade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo nabadoon mascuud xasan casir iyagoona soo dhoweeyey furitaanka madrasadan waxayna bulshada ugu baaqeen inay caruurtooda uga faa'iideeyaan akhyaarey waa ku faraxsannahay madarasada madarasatu muhaajiriin walansaar waa ku faraxsannahay runtii marka aadaan macalinka ugu faraxsannahay akhyaarta kasoo qayb gashay nabadoonadii odayaashii oo dhan akhyaartii macalimiintii dugsiga kulli waa la wada joogaa ilaahay heeda barakeeyo dugsigana kii af- laga aflaxa allah ka dhigo kii laga diin qaada allah ka dhigo kii macalinkiisa ilaahay barakeeya allah ka dhigo alxamdulilah ilaah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh xafladda maanta aan joogno oo madrasada an- al ansaar waalmuhaajiriin oo maanta laga furayo magaalada ceelbuur ilaah subxaana watacaala ayaa mahaddaa iska leh aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa madaraso qadiimiya dhismo cusubna hadda la saaray ilaahi subxaana watacaala dad raalli ahaansho iyo ajir ka rabana ay dhiseen waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala inta wax kula baxda ajir xasana allah siiyo ummadda muslimiinta oo macalimiinta ah ee maanta meesha fadhiyo goobjoogga ah oo madaarista ka haya degmada ceelbuurna waxaan leenahay ardada ay haayaan ayagana ilaahi subxaana watacaala hay khayr ha siiyo ayagana ajri xasana allah siiyo mid ka mid ah waalidiinta degmada ceelbuur ayaa sheegay in hirgelinta madrasadu ay tahay tallaabo muhiim ah isagoo muujiyey farxadda ay waalidiintu ka qabaan in caruurtooda loo helo goob ay ku bartaan qur-aanka kariimka iyo akhlaaqda islaamka annagu haddaan nahay waalideenta dugsida loo haayo oo carruurta loo haayo na waxaa nagu waajiba inta karaankeennan inaan dadaalno macalimiinteenna ka war hayno kuwa daba jooga macalimiinta la shaqeeya macalimiinta danahooda og da- macalimiinta nin kale la socda carruurtooda nin kale tarbiyeeya oo tarbiyada inta la raba ilaahay naga dhigo dhammaan waalideen meel kasta joogta oo muslimiin ah oo diinka ilaahay rabta waxaan u jeedinayaa oon mar labaad iyo mar saddexaad u jeedinaan ka codsanaa weliba kii xoogaa dhega adkaayo inuu dhega fudaado kii hadday walba dha- dhega fudaayna inuu mar labaad sii dhega fudaado intaasaan waalidiinta haddii ilaahay yidhaahdo aan ku boorinaa anuu afka waalidiinta ku hadlaa soo dhowaada dugsigana insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada ceelbuura kaasoo soo dhoweeyey furitaanka madrasada iyo imaanshaha macalinka cusub ee wax ka dhigi doona madrasada almuhaajiruun walansaar allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allaha na waafajiyey inaan halkan isugu nimaado darasta qur'aaniya lagu furayo runtii waa wax ilaahi subxana wa tacaala looga mahad celiyo allah ayaan uga mahad celinaa alxamdulilaahi innagu haddaan nahay macalimiintii ka macalimin ahaan aad ayaan ugu faraxsannahay madrasada macalinka dhulka dheer ka yimidna aad ayaan ugu faraxsannahay maxaa yeele waxaan nahay ducaad ayaan nahay daaciguna wuxuu jecel yahay shaqada uu haayo ciddii la kaalmaynaysa oo dhinac ka soo dhisayda waa jecel yahay macalinka khayr allah siiyo macalin xudayfe soo dhowow darasada ku soo dhowow macalimiinta hortaaj joogta ku soo dhowow waa soo dhoweynaa jasaaka allahu khayr madrasada almuhaajiruun walansaar ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka qaadato barashada caruurta ee qur-aanka kariimka tarbiyada ubadka iyo kubarbaaridda aqoon diineed jiilka soo koraya jasaaka allahu khayran walaalka marwaan munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaah saamiga hiiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen saadaq muumin munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kana qalinjabisay madarasada khadiija binti quwaylad ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada khadiija binti quwaylad ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimmada nabadoonada waalidiinta ardayda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona ugu horeyn ardaydu goobta munaasabada ay ka sameeyeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya aqoontooda iyo sida ay ku kalsoon yihiin cilmigii ay barteen نالت قمة النجاح ما دراسة الفلح حققت من السمو والرضا بما يرام خادجة بنت خويلد خرجت طلابها بارعين حفظا صارت بدرا للأنام باب المد والقصر والمد لازم وواجب النتا وجائز وهو وقصر ثابتا فلازم النجاء بعد حرف مد منظومة أبي إسحاق قال الناظم رحمه الله وإن أعديت فيه طول بال وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت شموس النور تزهر في ربانا وعم السعد وارباب المعالي تعبرنا الورود رود خير يعللنا النسيم بلا زوال يغني الطير حول الروض صبحا فابجنا ونرجو كل حامل لنشكر رب الوجود العظيم ونحمده قد حبانا النعم هنيئا لكم نلتم النبلقات أصبحتم سراة قواد الأنام أصبحتم سراة قواد الأنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الزكاة؟ الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا مقدار مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص ما هو الأصل في وجوب الزكاة؟ الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما دعاء الصائم عند إفطاره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ألفية بن مالك باب الفاعل قال الناظم رحمه الله الفاعل الذي كمرفوعي يتا زيد منيرا واجه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فوا وإلا فضمير استتر منظومة البيقونية والبرد ما قيادته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة نمود أو خفاء معلل عندهم قد عرفا dhanka kale waxaa gabagabada munaasabada ka hadlay waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyey ardayda ka qalinjabisay madarasada khadiija ee deegaanka mukayle dareenkoodana ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin in ay wax bartaan owlaadooda jahligana ay ka xoroobaan wacdigii waxaa noo dhammeeyey culimmada anigana dardaaran gaaban ayaan dhihi rabaa iyada oo maaragta maanta maantay halkaan maarata farax aan la soo koobi karin ardaydan oo wax la soo baray ama dulaabta ah aan kula qaybsannay intaa ka bacdi waxaan u mahad celinaynaa madarasada macallimiintii wax soo bartay iyo waalidiintii ilmahan dhashiyo ku dadaashay qolada dacwada oo qayb ka qaadatay intaas ayaan maaragtaa u mahad celinaynaa xafladan quraxda badan leh acanta badan leh meeshaan taalla farax weyn ay leedahay farax weyn oon la koobi karin oo ilaahay agtiisa ku weyn ay leedahay culammada waa ka- ka hadashay waa ka wacdisay ilaahay khayr ha siiya nabadoonnadana waa ka hadleen laakiinse waxaan ku kaabaynaa ee, culammadii oo macallimiinta ahayd wax bartay haddii ilaah ku leeyahay maaragtay ee, ardadan wax bartay mahad allah ka gaadhsiiya nicmadan qaaliga ah oo kitaabka ilaahay lagu maamuusaayo waxa lagu maamuusaayo owlaaddii aan dhalnay ay yihiinna ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu mahad celinaynaa waxaa bacdallaahi aan u mahad celinaynaa waan ognahay dugsi dhibaatada laga maro waxbarashada culayska ay leedahay arday yar yar ah dhibka laga maro aad baan u dareemi karnaa haddana dee moogtahay qalbigooda ku ilaalisay culumtii sharciga aheed uu ugu weyn yahay kitaabkii ilaahay sidaan ugu soo xafido ugu soo ilaalisana waa u mahad celinaynaa intaa kadib haddii nahay marka waalidiin waxaan u mahad celinaynaa si gooniya martida akhyaarta na soo ajiibtay gogosha soo ajiibtay xafladda ka soo qayb gashay haddii nahay waalidiinta waa u mahad celinaynaa wajazaakum allaahu khayran safarkii aad noo soo gasheen wakhtiga aad na siiseen noqdeen waa idinka mahad celinaynaa madarasada khadiija binti quwaylid ayaa ka mid ah madaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaasi oo xarumo waxbarasho ku leh degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan kana qayb qaadanaya sidii bulshadu ay ugu tallaabsan lahayd horumar dhanka waxbarashada ah jazaaka allahu khayran walaalka saadiq guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxan maad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad mahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak